bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan ku guda jirnay khulaasayntii axkaamu sujuudi sahw xalay waxaan soo marnay oon soo qaadannay in asbaabaha sujuudu sahwiga keena saddex sabab ay yihiin asababu alawal wuxuu ahaa aziyaada asababu athaani wuxuu ahaa annaqs asababu athaalid waxaa waaye ashak waxaan soo qaadannay sababta koowaad ee ah aziyaada waxaan soo marnay siyaadadu inay ahayd laba nooc ziyaadat alafcaal iyo ziyaadat alaqwaal waxaan soo marnay ziyaadat alafcaal inay saddex xaaladood lahay ziyaada min jinsi salaa wa ziyaada min hayri jinsi salaa iyo midda saddexaad oo ahayd alaklu waashurb kadib waxaan u gudubnay nooca labaad oo ahaa ziyaadat alaqwaal ziyaadat alaqwaal meeqa xaaladoodee ayaduna lahayd saddex xaaladoodee bay lahayd ziyaada min jinsi salaa midda labaadna waxay ahayd an yusallima qabla itmaami asalaa ta saddexaadna waa alkalaamu min hayri jinsi salaa intaasi waa intaa xala soo qaadannay khulaasadeedii sababta koowaad oo ziyaado ah ziyaadadoo laba nooc u kala baxday nooc walbana oo u kala baxay saddex xaaladood intaa way soomaan khulaasadii waxaan hadda qaadanaynaa marka sababta labaad oo ka mid a asbaabaha sujuudu sahwiga keena asababu thaani waa annaqs asababu thaani annaqsu wa huwa calaa halaa wa huwa halaathatu anwaacin wa huwa halaathatu anwaacin annowcu alawal tarku ruknin annowcu alawal tarku ruknin ka rukuucin aw sujuudin aw naxwihimaa النوع الأول ترك ركن كركوع أو سجود أو نحوهما فإن كان عامدا بطلت الصلاة فإن كان عامدا بطلت الصلاة وإن كان ساهيا وإن كان ساهيا وكان الركن المتروك تكبيرة الإحرام وإن كان ساهيا وكان الركن المتروك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو شيئا ولا يغني عنه سجود السهو شيئا ولا يغني عنه سجود السهو شيئا أما إن كان غير تكبيرة الإحرام أما إن كان غير تكبيرة الإحرام فله ثلاث حالات فله ثلاث حالات الحال الأولى إن ذكره qabla an yashraca in dakarahu qabla an yashraca fi qiraa'ati rakcatin ukhraa إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب عليه أن يرجع وجب عليه أن يرجع إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي تركه فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده وهذا قول وهذا هو قول شيء الشيخ ابن باز وهذا هو قول الشيخ ابن باز وقيل وقيل إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وقيل إن وقيل إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع وجب عليه الرجوع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده وهذا القول وهذا القول هو ترجيح العلامة عبد الرحمن السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي وهذا القول هو ترجيح العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي والعلامة محمد بن صالح العثيمين الحال الثانية إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى أصبحت الركعة التي ترك فيها الركن أصبحت الركعة التي ترك فيها الركن لاغية أصبحت الركعة التي ترك فيها الركن لاغية وقامت التي تليها مقامها وقامت التي تليها مقامها وقيل إن ذكره بعد أن وصل إلى محله وقيل إن ذكره بعد أن وصل إلى محله بعد أن وصل إلى محله من الركعة التي تليها من الركعة التي تليها فلا يرجع فلا يرجع وتقوم هذه الركعة مقامها وتقوم هذه الركعة مقامها الحال الثالثة الحال الثالثة إذا ذكره بعد السلام إذا ذكره بعد السلام فكأنه ترك ركعة كاملة فكأنه ترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو فكأنه ترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو إلا أن يكون المتروك تشهدا إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو جلوسا له أو سلاما أو جلوسا له أو سلاما فيأتي به ويسجد للسهو فيأتي به ويسجد للسهو في هذه الصور كلها فيأتي به ويسجد للسهو في هذه الصور كلها إلا إذا طال الفصل إلا إذا طال الفصل أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة إلا إذا طال الفصل أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة وهذا ترجيح ابن باز رحمه الله وهذا ترجيح ابن باز رحمه الله وقيل إن ذكره بعد السلام أتى بالركن المتروك وقيل إن ذكره بعد السلام أتى بالركن المتروك وبما بعده أتى بالركن المتروك وبما بعده إلا إن طال الفصل أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة إلا إن طال الفصل أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة فيعيد الصلاة كاملة واختار هذا القول واختار هذا القول السعدي وابن عثيمين النوع الثاني النوع الثاني ترك واجب من واجبات الصلاة ترك واجب من واجبات الصلاة كالتشهد الأوسط كالتشهد الأوسط فإن كان عامدا بطلت الصلاة فإن كان عامدا بطلت الصلاة فإن كان عامدا بطلت الصلاة وإن تركه ساهيا فعلى أحوال وإن تركه ساهيا فعلى أحوال الحال الأولى in dakarahu qabla wusuulihi wajaba calayhi اrujuuc alxaalu اlأuulaa in dakarahu qabla wusuulihi ila alqiyaam in dakarahu qabla wusuulihi ila alqiyaam wajaba calayhi الrujuuc وجب عليه الرجوع ويأتي به ثم يكمل صلاته ثم يكمل صلاته ويسلم ويسجد للسهو هذا إذا فارق محله هذا إذا فارق محله الحالة الثانية إن ذكره بعد وصوله إلى القيام إن ذكره بعد وصوله إلى القيام فلا يرجع وعليه سجود السهو فلا يرجع وعليه سجود السهو النوع الثالث النوع الثالث ترك مسنون النوع الثالث ترك مسنون فإذا ترك مسنونا فإذا ترك مسنونا لم تبطل الصلاة فإذا ترك مسنونا لم تبطل الصلاة بتركه عامدا لم تبطل الصلاة بتركه عامدا وساهيا ولا سجود عليه ولا سجود عليه السبب الثالث الشك السبب الثالث الشك والشك لا يلتفت إليه والشك لا يلتفت إليه في أحوال ثلاثة والشك لا يلتفت إليه في أحوال ثلاثة الحال الأولى الحال الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له الحال الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس كالوساوس الحالة الثانية الحالة الثانية إذا كثر مع الشخص إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك الحال الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة الحالة الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه إذا لم يتيقن فلا يلتفت إليه إذا لم يتيقن ذلك فلا يلتفت إليه إذا لم يتيقن ذلك فيعمل بمقتضى يقينه فيعمل بمقتضى يقينه مثال ذلك مثال ذلك إنسان صلى العصر مثال ذلك إنسان صلى العصر فلما فرغ من صلاته شك فلما فرغ من صلاته شك هل صلى أربعا أم ثلاثا فلا يلتفت إلى الشك فلا يلتفت إلى الشك وأما الشك في غير هذه المواضع وأما الشك في غير هذه المواضع فهو معتبر فهو معتبر ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين الحال الأولى أن يترجح عنده أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم فيتم عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم فيتم عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم الحالة الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين الحالة الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين فيعمل باليقين وهو الأقل فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم لحديث أبي سعيد عند مسلم لحديث أبي سعيد عند مسلم فإذا علم فإذا علم وهو في أثناء الصلاة فإذا علم وهو في أثناء الصلاة أن ما فعله هو الصواب أن ما فعله هو الصواب فهل عليه سجود السهو فهل عليه سجود السهو قيل لا وقيل نعم قيل لا وقيل نعم intaasi waa asbaabihii saddexda ahaa iyo qaybahooda waxaa noo dhiman markaan qaybaha dhammayno masaa'ilaa dhiman dabcan masaa'isha dhib male habeen dambaan geli doonnaa insha allah masaa'il laga yaabo in la isweydiiyo in badan fii sujuudi sahw laakiin aqsaamtu waa intaan khulaasadu waa intaan haddaan u noqonno wixii aan qornay inaan isla soconno waa muhiim sababta labaad waxaa la yidhi waa annaqs saddex sababooday ahaayeen soo ma tii koowaad xalaan qaadan tii labaad waa naqsiga wa huwa alaaatu anwaac naqsigu waa saddex nooc annowcu alawal waxa waaye tarku ruknin marka saddexda nooc ee naqsiga macnaheedu waxa waaye imaa an yatruka ruknan ow waajiban aw masnuunan meeqa waa intaasi waa saddex soo ma noocyada saddexdaas saddexdaas waa qofka markuu wax nuqsaaminaya salaada wuxuu ka tegaya waa maxa imaa inuu rugni ka tago waa nooca koowaad wa imaa inuu ka tago waajib min waajibaati salaa waa nooca labaad wa imaa inuu ka tago masnuun shay sunno ah waa nooca saddexaad wa marka saddexda noocu le wahu alaaatu anwaac waa saddexdaas nooca ugu horeeya waa rugni laga tegay salaada rugniga ugu culus soo maha afcaasha salaada lagu sameeya dhexdeeda rugniga ugu culus iyo aqwaasha rugni laga tegey ka rukuucin aw sujuudin wa naxwihima sida rukuuc iyo sujuud iyo wixii la mid ah fa in kaana caamidan hadduu qofkaasi yahay mid u bareeray arrinka oo rugniga camdan uga tegey batalat isalaa taa war ma lahan salaaddu waa burti rukuuc buu ka tegey waana ogyahay salaaddiisu waxba kama jiraan salaad baatilaa wey wa in kaana saahiyan hadduu saahi yahay saahin waa maxay bimacnaa waa naasin waa hilmaamsan yahay wa kaana ruknu lmatruuku takbiirata alixraam markuu saahi yahay waxaa loo kala qaaday ninka rukniga ka tegaya laba in laba loo kala qaaday imaa an yakuuna caamidan wa imaa an yakuuna saahiyan labadaasaa loo kala qaaday hadduu caamid yahay salaaddiisu waa burtay halkaasay ku baaba'day hadduu saahi yahay ayadana labaa loo kala qaadaya hadduu saahi yahay laakiin wuxuu ka tegay ay tahay takbiiratu lixraam salaadaasi ma xirmayso marka horeba ma xirmin salaadaasi salaaddu waxay ku guntantaa soo maaha takbiiratu lixraam taxriimuhaa atakbiir salaadda taxriimteedii waxaa lagu xirtaa waa allaahu akbar wa ayadii buu ka tegay salaadaasi ma xirantay ma xirmin haddii waxa uu ka tegayo sahwi uga tegay uusan ahayn takbiiratulixraamna axkaam kaley leedahay marka wa kaana ruknulmatruuku hadduu yahay rugniga laga tegay takbiirata alixraam lam tancaqid salaatuh salaadiisu ma guntamayso salaad xirantay ma ah walaa yugnii canhu sujuudu sahwi shay-an sujuudu sahwina waxba ka deeqi maayo hadduu takbiiratulixraam ka tegey ee uu yidhaha sujuudu sahwigan la imaana wax miyay u taraysaa waxba u tari mayso maxaa yeeley salaadaasi ma xirmin qofkaasi waa inuu salaaddii soo bilaabo wey sujuudu sahwina waxay ka taraysa lama arko amaa in kaana hayra takbiirati alixraam amaa in kaana rugniga laga tegey haddii uu yahay hayra takbiirati alixraam midaan takbiiratu lixraam ahayn hadduu yahay falahu halaadu xaalaatin saddex xaaladow leeyahy idan rugniga laga tegay maxaa loo kala qaaday cinda sahwi rugniga laga tegayo takbiiratu lixraam iyo kayrkeed hadday takbiiratulixraam tahay salaadu ma xirna haddaysan takbiiratulixraam ahayn si sahwiyana ay uga dhacday falahu alaau xaalaat saddex xaaladood uu leeyahay alxaalu luulaa xaaladda hore waxaa waye in dakarahu damiirka xagguu u noqonaya rugnigii laga tegay ha qofkan tukanaya hadduu xasuusto rugnigii uu ka tegey qabla an yashraca intuusan gudagelin ka hor fii qiraa'ati rakcatin ukhraa ragco kale qiraa'adeeda intuusan gudagelin wajaba calayhi an yarjica waxaa ku waajiba inuu soo noqdo masalan qofkani wuxuu ka tegey sujuudi labaad ayuu ka tegey ragcadii koowaad sujuuddeedii labaaduu ka tegey markuu ka tegey waa istaagay maalan sujuuddii koowaad uu sujuuday waa fadhiistay meeshii laga rabay inuu sujuud labaad u noqdo waa istaagay markuu istaago maxaa laga rabaa dabcan markii la istaaga maxaa la qaban jiray waxbaa la akhriyaa soo maaha faatixadii baa la akhrinayaa wuxuu xasuustay inuu sujuudda labaad ka tegey asagoon guda gelin qiraa'adii qabla an yashraca fii qiraa'ati ragcatin ukhraa ragco kale qiraa'adeeda intuusan guda gelin ka hor ayuu wuxuu xasuustay rugnigii uu ka tegey wajaba calayhi an yarjica waxaa ku waajiba inuu soo noqdo waa soo fadhiisanayaa sujuuddiiyuu la imaanayaa sujuuddii labaad fayaأtii wuxuu la imaanayaa birugni aladii tarakahu rugnigii uu ka tegay ayuu la imaanaya wa bimaa bacdahu iyo wixii rugnigaas ka dambeeyey haddii wax ka dambeeye jireen waxa ka dambeeyana waa la imaanaya wa haadaa huwa qowl sheekh ibni baaz raximah اllah sheekh ibni baaz sidaas ayuu fadwooday qowl kalaa jira marka qowlkan kalaana loo badan yahay ee labaad waxaa la yidhi waqiila in dakarahu hadduu xasuusto qabla an yasila labada qowl waxaa la rabaa farqiga u dhexeeya inaad u fiirsataan qowlkan labaad wuxuu yidhi in dakarahu hadduu xasuusto muxuu xasuusanayaa yaa rugnigii laga tegey hadduu xasuusto qabla an yasila ilaa maxallihi intuusan booskiisii gaarin ka hor booskiisa maxaa loola jeedaa booskiisa intuan la gaarin fi ragca aaniya wa maalan qofkan wuxuu ka tegey sujuuddii labaad waataan ku tusaalayna tusaalihii hore hadduu soo xasuusto sujuuddaasi uu ka tegey intuusan meeshaas soo gaarin ragcadii labaad ma la fahma halkaas ragcadii labaad uu istaagay ma gaarin weli meeshii uu ka tegey waa rukuucay ma gaarin waa soo istaagay sujuuddii koowaad buu sujuuday waa soo fadhiistay sujuuddii labaaduu u noqday markuu sujuuddii labaad u noqday muxuu joogaa rugnigii hore u ka tega booskiisuu joogaa halkaasaa laga wadaa qabla maxallihi hadduu marka xasuusto qabla an yasila ilaa maxallih intuusan booskiisii gaarin ka hor wajaba calayhi rujuuc waxaa waajib inuu soo noqdo labada qol farqi ma udhexeeya farqi weyna udhexeeya qowlkii sheekh ibnu cuthaymiin raximahullah wuxuu ahaa haddaadan sheekh ibnu baas sheekh ibnu baas haddaadan ragcada qiraa'adeeda gudagelin laakiin haddaad guda gasho waa noo imaan doonaa warkiisa wuxuu leeyahay haddaad guda gasho ma noqonaysi qoladan laakiin waxay leeyihiin ilaa booskii aad ka imaanayso inta ka horraysa hadduu qofku soo xasuusto waa noqonayaa ragcadii labaad aad u istaagtay adoo sujuuddii labaad ka teg sujuuddii ka tegay labaad ragcadii labaad qiraa'adeedii baa guda gashay waa rukuucday waa soo istaagtay markaad samica allaahu liman xamida aad tidhi ayaa waxaad soo xasuusatay ragcadii hore sujuuddeedii labaad inaad ka soo tagtay maxaa samaynaysaa calaa hada alqowl halkaas aad joogtaa ka noqonaysaa waa fadhiisanaysaa sujuuddii labaadaa la imaanaysaa markaad sujuudda labaad la timaaddo ood soo noqoto waa soo istaagaysaa soo maaha ma waxaad leedahay istaaggan horaan u sameeyey samica allahu liman xamidaan ka sii wadayaa mase wa bimaa bacda waa inaad la timaaddo wixii ka dambeeyana waa inaad ku soo celiso wixii ka dambeeyana waa inaad la timaaddo wuxuu yidhi wajaba calayhi rujuuc waxaa waajiba inuu noqdo fayaأtii wuxuu la imaanayaa birugni aladii tarakahu rugnigii uu ka tegey wa bimaa bacdahu iyo rugniga uu ka tegay wixii ka dambeeyey ayuu la imaanaya qowlkaana yaa rajaxayoo iska leh waa tarjiixu sicdi waa ibnu cuthaymiin waana qowlka culummadu u badan yihiin qowlkan waa qowlka culummadu u badan waana midka raajixa qofka wuxuu fursad yacni noqonayaa intuusan maxalki gaarin ka hor xaaladdaas waa xaaladda koowaad alxaala ahaaniya waxaa waaye in dakarahu bacda shuruucihi fii qiraa'ati ragcatin ukhraa qowlka cuthaymiin waa kan soo maha hadduu soo xasuusto markuu qiraa'adii gudagalay kadib fii qiraa'ati ragcatin ukhraa markuu gudagalay kadib hadduu soo xasuusto asbaxat alragcatu alatii taraka fiiha arukna waxay noqonaysaa ragcadii uu rugnigeedii ka tegey waxay noqonaysaa laaqiyatan mid la ilqeeyey ayay noqonaysaa wa qaamat alatii taliihaa midda ku xigtaana waxay istaagaysaa maqaamahaa booskeeda calaa qowli sheekh ibni baaz raximah ullah haddii qofka uu guda galo qiraa'ada markii la noqonayo wuxuu lahaa waa intaan qiraa'ada la gelin qiraa'adii baa la guda galay maalan ragcadii labaad sujuuddii labaad markuu ka tegey oo ragcadii labaad u istaagay ayuu faatixadii akhrinteedii guda galay faatixadii markuu dhammeeyey kadib ayuu maalan wuxuu soo xasuustay inuu sujuud labaad ka tegey ma noqonaya calaa qowli ibni baas ma noqonayo wuxuu leeyahay ragcadan hadda uu taagan yahay labaad ayaduu kow u xisaabsanayaa tii horena maxay noqonaysaa waa ilqaynaya meeshuu ka saaraya waqiila waa qowlkii labaad ayagana waa qoladii jumhuurta waay in dakarahu hadduu soo xasuusto bacda an wasala markuu gaaray ilaa maxallihi booskiisa min alragcati alatii taliiha ayagu waxay lahaayeen soo maahan rujuucu wuxuu kuu furan yahay ilaa booskii laga tago hadda booskii markaad gaartay kadib ayaad soo xasuusatay falaa yarjicu ma no- ma noqonayo wataquumu haadihi ragcatu ragcadanna waxay istaagaysaa maqaamahaa booskeeda istaagaysaa waxay isku waafaqsan yihiin marka waxay isku khilaafsan yihiin keliya wakhtiga la ilqaynayo iyo wakhtiga lasoo noqonayo isku khilaafsan yihiin laakiin waxay isku waafaqsan yihiin hadduu ilqaa dhaco ragcadan labaad inay middii koowaad noqonayso middii horena ay meesha ka baxayso laakiin goormay noqoneen wakhtiga isku haystaan ibnu baas wuxuu leeyahay waa qabla shuruuci alqiraa'a iyo bacda shuruuci alqiraa'a loo kala qaadaya qolada kalena maxay leeyihiin bacda wusuuli almaxalli iyo qabla alwusuuli almaxalla loo kala qaadaya qowl jumhuur anagu raacayna qowl jumhuur waa qabla wusuuli almaxal waa lasoo noqonaa bacda wusuuli almaxal waa la ilqaynayaa ragcada hore midda labaadna booskii tii hore istaagaysa waa mafhuuma malena xaaladan labaad alxaala athaalita xaaladda saddexaad idaa dakarahu bacda asalaam rugni buu ka tegay markuu salaamo noqsado kadib ayuu xasuusta fakaأnnahu taraka ragcatan kaamilatan qofkaasi wuxuu la mid yahay qof ka tegay ragco kaamil waxaad moodaa inuu ka tegay ragco dhammaystira rugni buu ka tegey wuxuu soo xasuustay bacda salaam fakaأnnahu taraka ragcatan kaamila waxaad moodaa inuu ka tegay ragco dhammaystiran macnaha qof ragco dhammaystiran ka tegey ayuu la mid yahay maalan ragcadii labaad ama ragcadii afaraad badhe duhur uu tukanaya ragcadii afaraad rukuucdeedii buu ka tegey soo u taagnaa ayuu sujuuday mar hadduu sujuuday labuu ka tegayaa soo ma wuxuu ka tegay ictidaalkii iyo rukuucdii buu ka tegey salaaddii buu iska watay markuu salaamo noqsado kadib waxaa ku soo dhacday inuusan rukuucin muxuu samaynayaa rukuucdii la imoomayaa la leeyahay qofkaasi ragcadaasi uu ka tegey waxaa laga soo qaadayaa ragcuusan tukan fakaأnnahu taraka ragcatan kaamila ah, wuxuu la mid yahay qof ragco kaamila ka tegey muxuu samaynayaa marka fayaأtii biragcatin wayasjudu lisahw hal ragcuu la imaanayaa sujuudu sahwina waa sujuudayaa ilaa an yakuuna almatruuku xaaladahana laga soo reebay marka ilaa an yakuuna almatruuku tashahudan akhiiran ilaa inuu midka laga tegay yahay tashahudkii ugu dambeeya mooyaa aw juluusan lahu ama uu yahay fadhigii tashahudka ugu dambeeya aw salaaman ama inuu salaam yahay meeqa xaaladood waay meeqa suuradood waay saddex waay tashahudkii ugu dambeeyey inuu ka tago uusan akhrin ama inuu ka tago fadhigii loo fadhiisan lahaa atashahud alakhiir ama wuxuu ka tegay salaamtii ma salaamo noqsa fayaأtii bihi rugnigaasi ayuu la imaanayaa hadduu yahay tashahudkii wixii ka dambeeyey tashahudkii ama fadhigii tashahudka ama salaam hadduu yahay rugnigu ka tegay rugnigaasuu la imaanaya wayasjudu lisahwi sujuudu sahwina waa sujuudayaa fi hadihi suwar kulliha suuradahan oo dhan sujuudu sahwina waa sujuudayaa wuxuu ka tegana waa la imaanayaa ilaa in taala alfaslu ilaa inuu fasliga dheeraada mooyaan aw axdatha ama uu xadad la yimaado weysadu ka burto fa yuciidu salaata kaamilatan markaa salaaddii oo dhammaystiran ayuu ku soo celinaya rugni buu ka tegey bacda salaam uu soo xasuustay laakiin markuu soo xasuusanayo waa cabbaar kadib fasligii yacni waxaa dheeraaday fasligii hadduu fasligu dheeraado cabbaar kadib uu soo xasuustay iyo muddo kadib salaaddii waa inuu dhammaanteed ku soo celiyo hal ragca keliya ku soo celin maayo ama fasligu ma dheeraana weysadii baa burta weyse hadday burto soomaa inuu soo tahaaro qaato taana waa salaaddii oo kaamila waa inuu ku soo celiyo wa hada qowl ibni baas qowlkan waa qowl ibni baas oo qabo raximah ullah waqiila waxaa la yidhi waa qowlkii labaad in dakarahu bacda asalaami hadduu salaan kadib soo xasuusto ataa birukni اlmatruuki wamaa bacdahu rugnigii uu ka tegay ayuu la imaanayaa iyo wixii ka dambeeya rugnigaas ilaa in taala alfaslu aw axdaa fayuciidu salaata kaamilatan ilaa in fasligu dheeraado ama weysadu ka burto markaa salaaddii oo kaamila ayuu soo celinaya wakhtaara hada alqowl asicdi wabnu cuthaymiin qoladan waxay leeyihiin hadduu rugniga soo xasuusto bacda salaam rugnigii uu ka tagoo la imaana iyo wixii rugnigaas ka dambeeyey maalan hadduu ka tegay ragcadii labaad rukuucdeeda waxaan dhihi lahaa ragcadii u dambaysay rukuucdeeda aakhiru ragca rukuucdeedii buu ka tegay xagguu ka soo bilaabayaa calaa hada alqowl rukuucduu ka soo bilaabayaa wixii- iyo rukuucdii wixii ka dambeeyey uu la imaanayaa ilaa salaamti haddii rugniga uu ka soo tegay ragcada labaad uu ku jirana ragcada labaad meesha uga jiro hadday sujuud ahaydna sujuuduu ka soo bilaabaya hadday rukuuc ahayd rucu- rukuucduu ka soo bilaabaya kadibna ilaa salaam uu ku yimaado waa soo wadaya wixii ka dambeeya waa la imaanaya waa qowlka eh, sicdi ibnu cuthaymiin ay rajaxeen kaasi wuxuu ahaa marka nooci koowaad meeqa xaaladood uu lahaa yaa saddex xaaladood uu lahaa soo maaha xaaladda koowaad waxay ahayd in dakarahu qabla an yashraca fi qiraa'ati ragcatin waa qowl ama in dakarahu qabla an yasila ilaa maxalli waa laba qowl soo maa taas waa xaaladda koowaad xaaladda labaad waxa waye in dakarahu bacda shuruucihi fi lqiraa'a haddaad tidhaahdana waa qowl bacda wusuulihi ila lmaxallina waa qowlkii labaad xaaladda saddexaadna waa in dakarahu bacda salaam salaan kadib hadduu soo xasuusto iyo waxa uu samaynayo saddexdaas xaaladood waxaa iska leh nooca hore oo ah tarku ruknin ruknin laga tegey nooca labaad waa tarku waajibin min waajibaati salaa waajib ka mid ah waajibaadkii salaadda in laga tago hadduu qofku ka tago waajib ka mida waajibaadka salaadda katashahudi alawsat sida tashahudka dhexe tashahud dhexe lama imaan fain kaana caamidan batalat isalaa qofkaasi hadduu caamid yow u bareero arrinkaasi salaadu way buraysaa wain tarakahu saahiyan hadduu sahwi uga tagana facala axwaalin xaalado ayuu ku sugnaanaya xaaladda koowaad waxa waye in dakarahu qabla wusuulihi haddii uu soo xasuusto intuusan gaadhin ila qiyaami qiyaamka intuusan gaadhin hadduu soo xasuusto wajaba calayhi rujuuc rujuuc ayaa ku waajiba wayaأtii bihi waana la imaanayaa tashahudkii uma yukmilu salaatahu salaadiisa waa dhammaystirayaa wayusalimu waa salaamo noqsanayaa uma yasjudu lisahwi sujuudu sahwina waa la imaanayaa sujuudu sahwina waa la imaanaya tashahudkina waa la imaanaya sujuudu sahwina waa la imaanaya culammada halkan waxay leeyihiin sujuud eh, waa salaamo noqsanaya kadibna waa sujuudaya xaaladdan soo ma ahayn in sujuudu sahwiga qabla salaam ahaato sida xadiidkii cabdilaahi ibnu buxayna aan ku soo marnay maxaa loo leeyahay marka hore waa salaamo noqsanaya uma yasjud oo sujuuddaa dambaynaysa waxaa loo leeyahay meeshaan tashahudka qofka waa la yimid waa noqday oo tashahudkii waa la yimid awalan tashahudkii kama tegin ثaaniyan qofkaasi wuxuu soo ziyaadiyey afcaaluu soo ziyaadiyey maxaa yeele dhaqaaqan uu sameeyo kor u kacay yuusan maxalkiiba gaarine waa ziyaado yani waa ficil ziyaado ku ah salaadii haddii salaada ziyaada ay la socotona goormaa la salaam- ta- lala imaanaya sujuudu sahwiga bacda salaam dhankaasay ka fiiriyeen marka tan ilaan qofku waa noqday tashahudkii waa la yimi tashahud ma dhaafin ficil dheeriyana waa la yimi waayo xaaladda koowaad waa wain dakarahu hadduu soo xasuusto bacda sala bacda wusuulihi ila rukni aladii yaliihi ama bacda wusuulihi ila alqiyaam markuu qiyaamka gaaro kadib hadduu soo xasuusto falaa yarjicu ma soo noqonayo wa calayhi sujuudu sahw sujuudu sahwina waa laga rabaa ma soo noqonayo sujuudu sahwina waa laga rabaa masaladaasna kitaabka laftirkii waa ku soo marnay inuusan soo noqonayn labadaa xaaladood waa haddii qofka tashahudka dhexe ama waajib min waajibaati salaa ou ka tago saahiyan ama camdi hadduu uga tago sida saxiixa waxa waye salaadiisu inay burayso nooca saddexaad waa tarku masnuun sunno laga tago faidaa taraka masnuunan lam tabطil الsalaa bitarkihi lam tabطil الsalaatu bitarkih haddii uu ka tago shay masnuuna salaadu kuteg- ku buri mayso tegitaankii uu ka tegay caamidan wa saahiyan asagoo u bareeraya iyo asigoo saahiya midna ku buri maysa salaadiisa walaa sujuuda calayhi sujuudu sahwina laguma laha sheikhu mualifkama noo soo sheegay arrinkaas waa noo soo sheegay shaygu hadduu sunno yahay inaan sujuudu sahwi la iska rabin hadduu qofka si bareera uga tago iyo hadduu si sahwiya uga tago labadaba sujuudu sahwi laguma laha aaimna ma ahan oo dembiila ma aha kaasi waxay ahayd marka sababtii labaad oo naqsiga sababtii labaad oo ahayd annaqs sababta saddexaad waa ashaku shakiga waxaa la washaku laa yultafatu ilayhi shakiga looma iisha xaggiisa fii alaai xaalaatin saddex xaaladood saddex xaaladood shakiga lama ictibaariyo salaad loogama baxo lama tixgeliyo shakiga saddexdaa xaaladood ku jira alxaal اlأulىa waxa weye ida kaana mujarada wahmi laa xaqiiqata lahu shakigu hadduu yahay wahmi wax la ismoodsiiyoon xaqiiqo lahayn kal wasaawis sida waswaaska oo kale hadduu qofku yahay qof wasaawis qaba shakiga uu shakiyahay cibro ma laha xaaladda labaad waxaa weeye idaa kahura maca shaksi maxaa badnaanaya ay idaa kahura waa ashaku waxa badnaanaya shakiga we hadduu badnaado maca shaksi bixayu laa yafcalu cibaadatan cibaado samayn maayo ilaa xasala lahu fiiha shakun ilaa shaki baa u xasilay mar walbuu cibaado samayn maayo waa shakiyaa dad sidaasa sooma jiraan dad daa'iman shakigaas ku jiraa jira xaaladdaas labaadna la ictibaarin maayo shakiga xaaladda saddexaad idaa kaana bacda alfaraaqi min alcibaada hadduu shakigu yahay markii cibaadada laga faaruqo kadib markuu salaamo noqsado kadib hadduu shakiyo falaa yultafa- falaa yaltafitu ilayhi shakigaasi fiirin maayo idaa lam yatayaqan hadduusan yaqiinsan idaa lam yatayaqan maxaa lagu saarayaa hadduu yaqiinsado hadda waa mas'alo kale markuu salaaddii ka baxay waa shakiyey laakiin kadib wuxuu yaqiinsaday shakigan inuu dhab yahay markaas yaqiintuu ku dhaqmaya laakiin idaa lam yatayaqan daalika arrinkaa hadduusan yaqiinsan shakigaasi la ictibaarin maayo fayac- fa yacmalu markaa wuxuu ku camal falaya waa hadduu yaqiinsado eh bimuqtadaa yaqiinih yaqiintiisu wixii ay keensatay ayuu ku camal falaya arrintaasi waxaa mihaal u ah insaanun sala alcasra qof baa salaaddii casar tukaday falamaa faraqa min salaatihi shaka markuu salaaddii ka faaruqa ayuu shakiyey hal sallaa arbacan am halaatan falaa yaltafitu ila shak wuxuu ka shakiyey ma saddexaad tukatay ma afaraa tukatay markii salaadda uu ka baxay kadib ma ictibaarinaya shakigaas maya shakigaas shakigaasi muctabar ma ah wa ama shaku fii gayri hadihi almawaadici fahuwa muctabarun shakiga mawaadicdan ka soo hara waa mid la tixgelinayo walaa yakhlu shaku fi salaati min xaalayn shakiga salaadda dhexdiisana laba xaaladood ka marnaan maayo alxaalu luulaa alxaalu luulaa waxa way an yatarajaxa cindahu axadu lamrayn meeshaa u fiirsada shakigu laba xaaladood kama baxo markii salaada lagu jiro shakiga muctabarkaa we laba xaaladood mid ka mida ka bixi maayo an yatarajaxa cindahu axadu lamrayn laba arrin mid ka mid ah inay agtiisa raajix ka tahay fayacmalu bimaa tarajaxa cindahu wuxuu ku camal falayaa markaa wixii asiga u raajix noqda fayutimu calayhi salaatahu salaadiisa ayuu ku dhammaystirayaa wayusallimu waa salaamo noqsanayaa uma yasjudu lisahwi sahwigana waa u sujuudsanaya waa u sujuudayaa wayusallimu waana salaamo noqsanayaa arrintaani waxaa ku soo arooray xadiid ibni mascuud radia allaahu canhu xadiidan soo marnuu ka mid yahay xaaladdan waxa uu qofkii waa shakiyey laakiin labadii arrin uu ku shakiyey mid baa u raajix noqday horta ashaku waa maxa ashaku maxaa la yidhaahdaa shaki maxaa la yidhaahdaa Ah, shakigu waxa waaye qofka inuu laba arrin ku dh- ku taradudo laakiin labadaas arrin taradudka uu ka taradudayo waa laba arrin oo mutasaawiyaan ah siman asiga agtiisa fi taradud waa ku siman yihiin inaad tidhaahdo waa wixii laba arrin ixtimaala oo sidaas loo idlaaqo sax maaha laba arrin wax ixtimaalo waxaa jira soo maahan ixtimaalku mid u badan yahay hadduu mid u bato shaki lama yidhaahdo shakigu taradudka labadan arrin aad ka taradudayso waa inuu u siman yahay maalan hadda ma saddexaad tukata mase waa afar waa inay kuu siman tahay labada midna uusan raajix ku ahayn markaasaa la dhihi karaa waa shaki maalan qofkan wuxuu is yidhi ma saddex ragcaad tukata mase afar haddii danni haaliba uu meesha yimaad oo danigu u bato inay afar ragca uu tukaday shaki ma la yidhaahdaa haadaa laa yusamaa shakan kaas shaki laguma magacaabo kaas danni waay shakigu waxa waay laba arrin inaad ku taradudo labada midnana uusan raajix ku ahayn labadu kuuma kala sokeeyaan xagga fakirkaaga waa tusaalaha hadda aan sheegnoo kale ma saddexaad tukatay mase waa afar haddii la yidhaahdo labada midkee u badinaysaa wuxuu leeyahay wallaahi ma kala rajixi karo kaasaa la yidhaha shaki shakigaasi markuu dhaco laba miday noqon waa labada xaaladood shakiga noocaasee labada arrin kuu sinmayaan markuu kugu dhaco laba mid waay inaad inta si fiican u fakirto labada arrin mid ka mida aada rajaxdo markaa shaki waa laga baxay soo ma danni bay noqotay danniguna waa macmuulun bihi waa lagu camal falaya haddii labada arrin mid ka mida uu agtaadu raajix ka noqdo dannigaasi raajixa ah ayaa ku dhaqmaysa maalan waxaa ka shakisay ma saddex ragcaba mase waa afar markaad fakirtay waxaa kuu soo baxday oo dannigaaga yaqiin ma haysid weli laakiin dannigaaga raajixa wuxuu tusiyey inay saddex ragca aad tukatay dannigaasaa ku dhaqmaysaa saddex ragcaad ku dhisaysaa ragca afaraadaa la imaanay waa xaalad xadiidka ibn mascuud uu tusiye radia allahu canه xaaladda labaad alxaal aلثaaniya waxa way anlaa yatarajaxa cindahu axad اlamrayn labadii arrin mid ka mid ah agtiisa raajix kama ah labadii waa u siman yihiin waa kala rajixi waayey sooma dhici karto inuu kala rajixi waayo ma saddexbaa mase waa afar waa kala rajixi waayo waa fakiray wax natiijaa maskaxdii waa soo saari weyse oo labada arrin ay ku kala rajaxayso muxuu samaynayaa marka fayacmalu bilyaqiin yaqiintuu ku camal falaya wa huwa alaqal yaqiintu waa tirada yar mar walba yaqiintu waa inta yar markaad taradudayso ood leedahay ma saddex baa tukatay mase afar maxaa la hubaa yaa saddexda waa la hubaa waxa laga shakisan yahay waa maxay midda afaraadaa laga shakisan yahay waxaan ku dhisaynaa marka yaqiintii mar haddii raajix aan weynay yaqiintii aan u noqonno yaqiintuna mar walba waa tirada yar idan saddexdii aan ku dhisaynaa ragca afaraadna waa la imaanaynaa fayacmalu bilyaqiin wahuwa alaqal fayutimu calayhi salaatahu salaadiisuu ku dhammaystirayaa wayasjudu lisahwi qabla an yusallima uma yusallim xaaladani xaaladdii hore ma kala duwan yihiin wakhtiga sujuudu sahwiga lala imaanayo way kala duwan yihiin xaaladdii hore sujuudu sahwiga wuxuu la imaanayay bacda salaam xaaladdii hore waa bacda salaam xaaladan dambe laakiin waa qabla an yusallim intuusan salaamo noqsan ka hor ayuu la imaanayaa uma yusallim lixadiidi abi saciidin cinda muslim xadiidka abi saciid ee ku jira fii saxiix muslim ayaa u daliila waxaa mas'alaa marka oo arrinkan ku tacalluqda idaa calima wa huwa fii ahnaa'i asalaati ana maa facalahu huwa sawaab qofkan shakiyey labada xaaladoodba hadda maxaa laga rabaa yaa labada xaaladoodba maxaa laga rabaa sujuudu sahwigaa laga rabaa xaaladna bacda salaamu sujuudu sahwiga la imaanaya xaaladna waa qabla salaam soo sidaa maaha markuu ragcadii afaraad u istaagay maalan waa shakiye ma saddexa mase waa afar yaqiintuu ku dhis tusaale ahaan yaqiintu meeqay noqotay saddex mid afaraad u istaagay tii afaraad asagoo u taagan ayaa maskaxdii waxaa dib ugu soo laabtay xasuus wuxuu ogaaday waa cilmiya danni ma aha ragcadan uu u taagan yahay inay tii afaraad tahay awal waa shakisanaa soo maahayn ragcadan afaraad yaqiin buu iskaga dhisayoo wuxuu qaatay yaqiintii oo saddexda ahayd middan afaraadna waa ku dareen wuxuu is yidhi tiradaa hubta ku soco kadib wuxuu hubsaday ragcadan afaraad inay tahay midii sawaabka ahayd inay afartii afaraad ay tahay waa ogaaday waa hubsaday idan qofkan hadda yaqiinuu ku taagayan salaadiisa dhan soo ma sujuudu sahwi ma laga rabaa xaaladda mase lagama rabo laba qowlaa ku jirta qolo waxay yidhahdeen sujuudu sahwiyaa laga rabaa qolana waxay yidhahdeen lagama rabo qolada tiri lagama rabo way cileeyeenoo waxay yidhaahdeen qofkan salaaddiisu saxiix waay wax shakiga soo galana waa zuulay oo asoon salaaddii ka bixin uu zuulay ragcadii uu ka shakisanaa ma jirtaa mase ma jirto u taagnaana muxuu hubsaday inay sawaabta hu hubsaday idan waxay yidhahdeen laysa calayhi shay qofkan waxba lagama rabo sujuudu sahwina laguma laha oo wuxuu la mid yahay qof afartii ragcaba yaqiin ku tukada iyo cilmi qolada kale waxay yidhahdeen maya waa inuu sujuudu sahwi la yimaado ayagana waa cileeyeenoo waxay yidhaahdeen qofkaani markuu ragcada afaraad u istaagayay istaagga uu samaynayay wakhtigii uu taagnaa intuba muxuu ku jira qofkaasi taraduduu ku jira soo maa ma hubin ragcadan inay midda afaraad tahay idan afcaashii lala yimaad oo salaaddii ka mid ah fii xaali taradud oo yaqiin aan ahayn waxay u baahan tahay bay yidhahdeen in sujuudu sahwi lagu kabo middaa taradudka lagu sameeyey kitaabkan hadda ka hor oo kusoo marnaan uma leena masaa'il noocaasa oo liajli taradud la yidhi sujuudu sahwi waa loola imaanaya maadaama afcaasha qaar ay dhacday fii ahnaa'i taradud intii la shakisanaa ama taradudka lagu jiray bayna marka sujuudu sahwi ayuu la imaanaya wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin